Wasaaradda Caafimaadka Dowladda Federaalk Soomaaliya ayaa deeq daawo ah ku wareejisay maamulka degmada Buulo Burde ee gobolka Hiiraan. Goobta daawada lagu wareejinayay waxaa goobjoog ahaa qaybaha bulshada sida odayaasha degmada Buulo Burde ee gobolka Hiiraan waxaana la filayaa in la gaarsiiyo goobaha caafimaadka ee magaaladaasi sida cisbitaalka weyn ee degmada Buulo Burde. Ugu horeyn, Xasan Maxamed Cabdi, guddoomiyaha degmada Buulo Burde ee gobolka Hiiraan, ayaa wasaaradda caafimaadka ku bogaadiyay daawadani ay soo gaarsiisay waxaana uu sheegay in baahi weyn loo qabay.
waxaan rabaa inaan caddeeyo inayna soo gaartay daawadii ee agabkii daawada ahaa ee caafimaadka ee runtii inuuna soo gaaray ayaan caddaynaa ee waa aqbalnay waa guddoonnay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ee xildhibaan maxamed cabduqaadir iyo agaasimaha nisa cabdulaahi sambaloolshe iyo maareeyaha eraboorka oo runtii asagana ee- ee dowrkiisa u ahaa in diyaaraddan daawada keentay uu as- uu soo kireeyo Ee, sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ee, guddiga gurmadka oo wareegnay qaybtii ee ka soo gaartay degmada buulburta ayaan rabaa inaan ku wareejiyo ee, bahda caafimaadka ee isbitaalka Ee, soo dhowaada daawadii watana waa soo gaarsiinay isbitaalka waxaan rabnaa in ee, qof kasta ee ka qayb qaatay inaan mar labaad aan u mahad celinno marka waxaan rajaynaynaa maadaama culayska ugu badan isbitaalkan uu qaado in daawadan loo soo badiyo isbitaalkan ee, aad iyo aadaan ugu mahad celinaa howlwadeennada iyo bahda caafimaadka ee habeen iyo maalin ka shaqeeya isbitaalkani oo si daacad si daacada cilmigooda ugu adeega dadkoodana waa u mahad celinaa Danta kale, Doctor Sakariya Cabdi Sheekh, madaxa caafimaadka degmada Buulo Burde ee gobolka Hiiraan, ayaa tilmaamay in ay gaarsiin doonaan daawooyinkan goobaha caafimaad ee degmada Buulo Burde, waxaana uu uga mahad celiyay Wasaaradda Caafimaadka Dowladda Soomaaliya.
Een, anigoo wakiil uga ah wasaaradda caafimaadka ee waxaana soo gaaray maantay ee, deeq daawo ah qaybtii degmada buuliburta waxaan joognaa isbitaalkii degmada Ee, waxaan marka hore u mahad celinaa allah subxaana wa tacaala iyo tiimkii hawshaan garab ee, ka garab siiyey macnaha waqtigii iyo juhdigii geliyey dhammaantood ayagoo isku duubaxlee mahad ay ka gaadho Ee, insha allah hadduu ilaahay waxaan rajaynayaa inay daawadana soo gaartay noqdon kuwii tii ugu horreysay in ay noqon tii ugu horreyso waxaan rajaynaya insha allah inaan gargaar kale oo caafimaad nagala soo gaartaan Ee, insha allah hadduu ilaahay waxaan rajaynayaa inaad daawo kalena iyo wixii kale oo gurmada oo caafimaad ah nagala soo gaartaan insha allah hadduu ilaahay iraado guddoomiyaad in aad u mahadsan tahay tiimkii soo soo dhiiban insha allah hadduu ilaahay ilaahay ajir ha ka siiyo ugu horeeya xildhibaan maxamed abduqaadir iyo tiimkiisa insha allah hadduu ilaahay deeqdani daawada ah ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli uu si weyn u da-ayo xilli roobaadka guga islamarkaana xaalado dhanka nuglaanshiyaha caafimaadka ah ay ka iman karaan deegaanada ku teedsan webiga shabeelle deeqdani dawada ah ayaana la filayaa in ay wax badan ka tarto baahiyada caafimaad ee ay qabaan goobaha caafimaadka degmada buulo burde ee gobolka hiiraan